bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay sidaad la socotaan muxuu ahaa waxaa geeriyooday allah u naxariisto wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka jubbaland macalin maxamed ibrahim maxamed oo ku geeriyooday meesha la yidhahda india janaasadiisii waa lasoo qaaday waxaa la keenay meesha la yidhaahdo adisababa adisababana shalaa laga soo qaaday waxaa la keenay meesha la yidhaahdo muqdisho saakito in janaasadaas aan wax ka galbidno annagoo senataro iyo wasiiro iyo muxuu aha rag saraakiil isugu jirna ayaa muxuu aha qorshuhu ahaa nasiib wanaag markaan meesha tagnay oo diyaaradii aan fuulnay diyaaradii janaasada waday na la istaaray midda annaga aan maxaa la yidhaahdaa waftiga ahaydna muxuu ahaa la istaaray waxaa yimid nin ka socda nabad sugidda wuxuu la hadlay beelootigii wuxuu yidhi diyaarada dami waa la damiyey waxaa loo sheegay xikaabka saarnaa oo waftiga ahaa inay dhammaan dhulka usoo degaan kadib markaan dhulka usoo degnay oo laisla wada hadlay maxaa dhacay diyaaradaas muxuu ahaa waxaan la soconnaa oo aan soo aasaynaa marxuumkaas dhintay allah u naxariiste waxay nagu wargeliyeen wadahadal dheer kabacdi iyo mataqaanaa marka hore oo dhan waxbay qalqarinahayeen markii la wada hadlay oo meelo badan lala hadlay waxaa la yidhi haddii uu muxuu ahaa diyaarada inay baxda la rabo waa inuu ka haraa senator farsaad iyo senator iftiin xasan baase waa inay ka haraan maxaa yeelay ayagu ma aadi karaan muxuu ahaa ma raaci karaan yaa amarkaa soo bixiyay markaan nirayna waxay yidhahdeen nabad sugidda iyo wasiirka duulista hawada ayaa bixiyey baa lagu yidhi arrintu saasay u dhacday senator maxaa loo sababeynayaa haddii aad meelaha qaar aad la xiriirtay in lagaaga celiyay sababta ka dambeysay wallahi waa arrin nasiib darraa weeye mataqaanaa waddanka soomaaliya oo haatan meeshuu maraya lawada dhinaca mataqaanaa ama corona viruska ha ahaado in lala tacaalo la rabay ama ha ahaado maxaa la yidhaahdaa nabadgelyadii oo aad ogtihiin oo xalay ugu dambeysay garoonka duulaha iyo xerada xadane ay kusoo daadanahayeen ama kusoo hoobanahayeen hoobiyaasha iyo maxaa la yidhahdaa nabadgelyadii oo faraha kasii baxayso intay nabad sugidda iyo maxaa la yidhahdaa iyo qolooyinkan maxaa la yidhahdaa sila soomaaliya joogo isku mashquulin lahaayeen nabad muxuu ahaa int inay kasoo nabadda inay ku mashquulaan hebel ma bixi kara iyo hebel waa bixi kara inay ku mashquulaan waa nasiib darro dalka soomaaliya usoo ogeysaan isdhihi karaa wax kaloo hadda aan ku sifeeya ma lahan maxaa tillaabo aad is leedahay waa la qaadi karaa xilligan maya haddii waxa weeye xaq uma lahan maxaa la yidhahdaa wiil nabad sugid ka socdo maxaa la yidhahdaa in uu senator xasaanadiisa leh ama xildhibaan xasaanadiisa leh uu yidhaahda ma bixi karo iskaba dhaaf senator ama xildhibaan iska daaye qof soomaali ah oo muwaadin soomaaliyeed aha xurriyadda dhaqaaqa muxuu ahaa dastuurka uusan ogolen in laga joojiyo macdallahi anagu haatan siyaasadna umaana socon maxaa la yidhaahdaa arrimo kale umaana soconine tacsi baan u soconay tacsidaasoo ahayd inaan wasiirka wax kasoo aasno dadka reer jubbaland ee madaxweyne ku-xigeenkaan u ahaan jiray haddana senatarkaan u ahayn aan usoo tacsiino oo aan soo noqono qorshuu ahaa in laga raadiyo maxaa la yidhaahdaa meeshaas in laga raadiyo maxaa la yidhahdaa waxaan loo joogin iyo siyaasala siyaasadeeyo ama wasiirka duulista muxuu ahaa oo dana kala wato oo saakadan saddex iyo afar jeer muxuu ahaa baash siyaasadeeyo ha ahaato ama nabad sugidda oo lasooarsatay ha ahaatee in la siyaasadeeyo oo mataqaanaa mayd la qaadahayo la siyaasadeeyo oo oo ayadoo howlo badan ay noo yaalaan howlo badan ay noo yaalaan oo maxaa la yidhahda howlihii nabadda iyo muxuu kala daadsan tahay howlihii amnigu uu kala daadsan yahay howlihii corona ugu mashquulo la rabay iyo howlo fara badan oo maxaa la yidhahdaa dawladda u taallay in mayd la qaadahayo la siyaasadeeyo la yidhahda ninkan mucaarad weye ee hala reebo oo lagu mashquulo waa nasiib darra muxuu ahaa ummadda soomaalida usoo ooyatay xildhibaan waxaa nasiib wanaaga marka waxaa nasiib wanaaga marka inaan soomaaliya ogeysiiyo dowladdanadii muxuu ahaa aan aniga ka midka ahaa qoladii maxaa xukunka u heshay oo ugu horeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo inay ku mashquulaan hebel ha baxo iyo hebel ha joogo xilliga la marahayo iyo meesha la marayo ad ogtihiin arrintaas aad iyo aad baa mataqaanaa soomaaliya inay aragtay aad baa ugu faraxsanay maanta